asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa madasha lixdanka oo aalaaba aad oga barateen inay idiin soo gudbiso wararka la xidhiidho soomaalida iyo soomaaliya waxaa si toosa qadka ugu jiro weriye madax bannaan oo ku sugan magaalada gaalkacyo waa maxamed lakiman maxamed kusoo dhawow madasha lixdanka cabdirasaaq waan ku dhawahay madasha lixdanka adiga iyo asxaabta kalaga aad baan idiin salaamaya salaamuallah aad baa umahadsan tahay maxamed waktiga qaaliga oo aad madasha lixdankaa siisay bal si guud magaalada gaalkacyo xaaladeeda xaaladda magaalada gaalkacyo tan iyo markii ay soo gaareen madaxda galmudug iyo puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya waa ay degan tahay waana mid nabad ah oo shacabku aris dhigi karaa labada dhinacba magaalada kusoo laabteen oo ay soo ay soo camirmeen sidoo kale iskuuladii waxbarashada jaamacadihii digsi qur-aanadii ayaa dib u furmay oo waxaad ku arkaysaa magaalada labada dhinacba in ardaydii iyo sidoo kale ardayda kale jaamacadaha ay waxbarashada isu toosa u bilowday oo ay wataan islamarkaasna magaalada haatan laga dareemayo nabad aada u ballaaran xaaladuna waa mid degan guddiyadii la magacaabayna waxa weye sidii loo magacaabay xaaladda magaalada iyo nabadeynta ayay ku jireen xaaladuna waa mid degan cabdirasaaq oo laysku hadlayn karo ammaankiina boqolkiiba boqol yahay maxamed hadalhaynta ugu badan soomaalida dhexdeeda arrintan gaalkacyo waa tii labada dhinac heshiis wada seexdeen oo guddi sagaal xubnooda ay soo saareen warar xilliyi hore soo baxay ay sheegayeen in guddiga arrimihii loo igmaday uu fashil ku dhow yahay marka maxaa arrintaa kala socotaa
arrintaasi mar waxaa dhacday in la isku fahmi waayey ciidamada kala qaadidooda balse dib laga saxay wax walba isla markaasina lagu guuleystay in lasoo afjaro khilaafkii yaraa ee soo dhexgalay guddiga laftirkooda sideed iyo tobanka xubnood ka koobnaa haatanna waqtiyadii ay buunbuuninayeen in wada nabadeyntii gaalkacyo ka socota ay burburtay balse taasi aan idin xaqiijinayo in aysan waxba ka jirin oo wadahadaladii weli ay socdaan islamarkaasi nabadeynta gaalkacyo weli ay socoto oo waxa weeye galabta ugu dambeysay dhaqdhaqaaqyo nabadeed ay socdeen magaaladuna ay tahay mid ammaan ah guddiga labada dhinacna ay shirar kala duwan ku qaadanayaan magaalada gaalkacyo oo sidoo kale weli magaalada ay ku sugan yihiin madaxdii dowladda federaalka oo ra-isul wasaaraha hogaaminayay iyo madaxdii puntland iyo galmudug iyo saraakiisha ciidamada labada dhinacba marka
waa usoo noqonaynaa waxyaabaha ay labada dhinac labada guddi ay isku faamilaayihiin oo ugu muhiimsan maxaa kamid ah waxaa kamid ahaa oo labada guddi ay isku fahmi waayeen in ciidamada la kala qaadayo ku sugan jiidaha hore dagaalada in si toosa loo kala qaado iyo in la kala durkiyo ayaa la isku fahmi waayey taasi suurtagal bay noqon weyday oo laftirkooda ciidamada galmudug ayaa la sheegay saraakiishooda in ay ku kala khilaafsan yihiin sida wararkan lagu soo gaarayo kala radida ciidamada oo ay diidan yihiin saraakiil ka tirsan galmudug sida la sheegay balse arrintaasi ay tahay tan ugu weyn ee xilligan khilaafka ka dhalisay labada dhinac galmudug iyo puntland maxamed dadka badankooda ciidamada hadda meesha isku hor fadhiyaan dad badan oo soomaali ah oo meelo kala duwan qadkan taleefonka kaga jira ayaa jiro marka bal sawir guud haddaad ka bixiso labada ciidan halka ay isku hor fadhiyaan dadku badanaa waxay maqlaan magaalada gaalkacyaa dagaal ka dhacay ciidamada labada dhinac galmudug iyo puntland ayaa is hor fadhiyo horta sawir guud ka bixi halka la isku hor fadhiyo labada ciidan galmudug iyo puntland haddaan ka tusaale yar ka bixiyo magaalada gaalkacyo aada u ballaaran tahay meesha la isku hor fadhiyana waxa weeye controolka koonfureed magaalada gaalkacyo laga soo galo waxa dhinacaas koonfur ka ah waxaa ku sugan oo hor fadhida ciidamada dowlad goboleedka galmudug dhinacan waqooyi markii loo soo dheexdana waxaa fadhiya ciidamada puntland marka halkaas weeye meesha laisku hor fadhiyo oo laamiga dhexdiisa ah walow puntland dhinaca kale ay ka joogto koonfureed laamiga haddana wixii sidaa ka ah koonfurta waxaa sii jooga ciidamada galmudug meesha khilaafka dhalisayna waa maxjarka gaalkacyo oo haatan dhismihiisa uu socdo weli oo ah meeshii dagaalku ka bilowday kuna yaalla xaafada garsoor halkaas oo dowladda galmudug ay diidinta in la dhiso waa meeshaas meesha dagaalku ka bilowday balse halka la isku hor fadhiyo way ka shishaysaa hadda maxjarka oo dhinaca koonfureed controolkii magaalada gaalkacyo weye meesha hadda la isku horfadhiyo halkaas bay wax ka socdaan oo labada dhinac ay isku horfadhiyaan sidoo kale meelaha kale ee iyaduna waxa weeye laysku horfadhiya waxaa kamid a suuqa laya darxumo oo laftirkeeda ah suuq ku yaala dhinaca koonfureed oo sidoo kale xuduudka ah muxuu ahaa xuduudka kala qaybiya labada maamul halkaas laftirkeeda ciidamaha isku horfadhiya daqiiqado kahor xabadaa laisu sheegayay inay ka dhacayeen oo lagu tilmaamay in ciidamadu ay ridayeen balse aan faahfaahinteeda aan igula helin halkaa laftirkeeda waa laisku hayaa meelo badan oo gaalkacyo kamid a dhinacaas galbeedka ah ayay sidoo kale dhinacyadu ay isku horfadhiyaan marka maxaa hadda socdo wararku waxay sheegayaan oo siaa horaba noogu sheegtay in ciidamadii la kala qaaday oo ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska qaramada midoobay xubno ka socdo ay arrintaa garwadeen ka yihiin marka hadda maxaa socdo saacaddu markay ahayd afartii iyo afartan iyo shan daqiiqo galabnimo dhinaceenna geeska africa waxaa tegayay goobta mas-uuliyiin uu kamid yahay ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya cabdi ra-isul wasaaraha soomaaliya ra-isul wasaaraha soomaaliya madaxweynaha puntland iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale saraakiisha puntland kamid yihiin jiidda hore ee ciidamada ay ka fadhiyaan galbeedka magaalada gaalkacyo waxaa lasoo durkiyey oo hal kilomitr dib usoo siqay ciidamada puntland ee fariisimaha kulaha halkaasi kuwaas oo yeelay hadalkii guddiga wadaxaajoodka markii halkaasi ay tegeen oo hogaaminaya guddoomiyaha gobolka mudug abgaalow iyo mas-uuliyiin kale marka ciidamada puntland dib baa loo soo durfiyey oo sawirada iyo waxaweye baraha bulshada lagu arkaya ciidamadii goobaha fariisiin ka guuraya iyo madaxdii halkaas ku sugan inkastoo dhinaca puntland aan weli dhinaca galmudug aan weli lii xaqiijinin inay ka durkeen fariisima ay kulahayeen halkaas iyo in kale balse xaqiiqda waxay tahay sida saraakiil aan la xiriiray goordhowta ay sheegeen in ay durkeen ciidamadii dhinacaas ku sugnaa maxjarka ka shiisa dib loo soo durkiya hal kilomitr balse aysan jirin in ciidamadii ay ka durkeen meesha dagaalku ka bilowday ee maxjarka aada iyo aad aa umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa maxamed ladki oo ah wariye madax banaan oo magaalada gaalkacyo ku sugan maxamed aada iyo aad baa umahadsan tahay adigaa mudan adigaa mudan